Tirada guud ee fadhida ee imtixaanka fasalka sideedaad ee dugsiga dhexe ee gobolka Banaadir iyo waliba Yadaarase soddon iyo shan kun saddex boqol iyo toddoba arday iyadoona markaasi ay ka galayaan ilaa iyo sagaalon iyo saddex xarumooda oo keelana gobolka Banaadir amnigii iyo waliba sugaya kun iyo shan boqol askari oo booliise gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiriye Yabo iyo si rasmi indaafuri qaadowka imtixaanka fasalka sideedaad ee dugsiyada gobolka Banaadir ardayda geegan fadhayta imtixaanka iyo waliba niska jarte tomiyo sagaal kun todoba boqol lixdan iyo lix kuri iyo tomiyo shan kun shan boqol afartii koo gabadhooda maamulka gobolka banaadir farxad gooniyahay u tahay in saaka ardadii fasalka sideedaad imtixaanka u fadhiistaan u gudbayaan ilaahay idankii maaragtay dugsigii sare waalidiinta iyo dadka ardada dhalay oo wakhtiga ku soo bixiyay iyo macallimiinta intana ayaguna waa mahadsan yihiin sida dadaalka ay ugu bixiyeen sida hadda guddoomiyaha jaamacadda uu sheegana ardadu waa yaryar yihiin xaqiiqatan ardo badan oo aad u yaryara ku jirta marka in markii la waardiyeynaayo markay jidadka soo maraayaan markii imtixaanaadka laftirkeeda xaaladaha ka soo kordhi kara markii imtixaanka ay ku jiraan intaasoo dhanba in lala socdo aad iyo aaday muhiim u tahay oo agaasinka maamulka gobolka banaadir ee qaybaha waxbarashada qaabilsan iyo kormeerayaasha iyo dadka waardiyeynaya intaba si gooniya in loola socdo ayadana arrintaas maaragta waa baraarujinayaa si guud ardada saaka imtixaanka u fadhiisanaysa gobolka banaadir dugsiga dhexe hoose waa tirada guud waxa weeye soddon iyo shan kun saddex boqol iyo toddoba arday ayaa saaka imtixaan u fadhiisanaysa waxaa gabdha ah shan iyo toban kun shan boqol afartan iyo kow weeye gabdhaha maaragta imtixaanka saaka ka qaybgelayaa wiilashuna waa sagaal iyo toban kun toddoba boqol lixdan iyo lix arday guud ahaanna tiradoodu waa waa intaan hadda idiin soo sheegay soddon iyo shan kun saddex boqol iyo toddoba arday ayaa imtixaanka saakay u fadhiisanaysa sana dugsiyeedka fasalka waxaa imtixaanka lagu gelayaa sagaashan iyo saddex xarumood ayuu ka dhacayaa imtixaankan hadda aan halkan sagaashan iyo saddex xarumood oo ku taalla gobolka banaadir ayuu imtixaankaanu saakay ka furmaayaa dugsiyada ardadaas ay kala imaanayaan hadda cadadkooda soo sheegay oo soddon iyo shanta kun saddex boqol iyo toddobada arday ah lix boqol konton iyo lix dug ayay ka socdaan ay ardadaasoo ka kala timid marka baahiyo gaara dad qabaa jira oo iyaguna maaragta ardadaas saaka imtixaanka gelayda ka mid ah oo tiradeedu guud ay tahay afartan iyo kow arday ay tahay waxaa dhagoolayaal ah labaatan iyo sagaal qof oo saaka imtixaanka u fadhiisanaysa indhoollayaalna laba iyo toban ayaa ah marka waxaan u rajaynayaa waa xaqiiqatan ayagoo baahiyo gooniya qaba ayay haddana dadaalkaas bixinayaan oo ay rabaan inay qaybtooda ka qaataan iyo mustaqbalkooda say u dhisi lahaayeen ku dadaalayaan marka guud ahaan waxaan rabaa in allaale iyo intii maaragtay imtixaankan ka soo qayb qaadatana waa u mahad celinayaa wasaaradda waxbarashada oo iyaduna qayb weyn ka qaadata xaqiiqatan waxbarashada iyo siday u soco laheed iyo maamulka gobolka banaadir intaba ay iskaashadaanoo hawshaan ay si fiican u wada wadaan ayagana aad iyo aadaan ugu mahad celinayaa maamulka gobolka banaadir yaa sanadkii shanaad qaadahay imtixaanka dugsiga dhexe fasalka sideedaada